Waad mahadsantahay walaalkaa Ciidamada mujaahidiinta ayaa goordhow si buuxda oo nabadgelyo ah kula wareegay deegaanka Tardo oo ah deegaan muhiim ah oo dhaca bariga Wilaayadii Islaamiga ah ee Hiiraan. Maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaankani ayaa isaga cararay kadib markii ay maqleen in mujaahidiintu ay ku soo wajahan yihiin. Walaalka deegaankani oo ahaa deegaan muhiim ah ayaa ahaa talis weyn oo ay lahaayeen maleeshiyaadka ridada Bariga Hiiraan, wuxuuna deegaankani Tardo sanadihii la soo dhaafay noqday deegaan uu cadowgu ku soo maleego dhagaraha iyo sharqoollada cadowgu uu la damacsan yahay Muslimiinta. Allah Subxaanahu wa Tacaala ayaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta ayaana maanta si buuxda ula wareegay deegaanka Tardo, raayada tawxiidka ayaana laga taagay, mujaahidiinta ayaana sugaya ammaanka deegaanka. Walaalka deegaankani ayaa ah deegaan istiraatiiji ah, wuxuuna qiyaastii lixdan kiilomitir u jiraa degmada Buulaburte, halka degmada Jalalaqsina uu u jiro qiyaastii afartan iyo shan kiilomitir. Kadib qabsashadii mujaahidiintu ay qabsadeen degmada Moqokori ee bariga Wilaayadii Hiiraan, waxaa cadowga soo wajahday cabsi iyo qoob-gariir xooggan, taasi oo sababtay in cadowgu uu isaga cararo deegaano fara badan oo muhiim ah sida deegaanada Moore Eri iyo Xaawo Gadiid, iyo maanta oo uu isaga cararay deegaanka Tardo oo ay mujaahidiintu la wareegeen. Walaalka waxaa weli sii socda howlgallada iyo futuuxaadka bariga Wilaayadii Hiiraan, mujaahidiinta ayaana gaaray deegaano cusub oo muhiim ah. Allah Subxaanahu wa Tacaala ayaana ku mahadsan. Wixii soo kordhana dhageystayaashana waan la soo socodsii doonaa insha Allah.